waxay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan wadahadallada somalilan iyo erge ka socota khaatumo uga socda magaalada caynabo wadahadalladaasi oo dadka gobolka sool ama sool ka soo jeedaba ay ku kala qiybsan yihiin sida muuqatana iminka hogaankii dhaqanka uu ku kala jihaysan yahay ku kala qiybsan yahay haddaba si tafaasiisha aanu helo ee garaadada iyo ismadu wixii ay ka shireen iyo go-aankoodii ayaan khadka telefoonka waxaan kula hadlay garaad cabdisalaan xasan maxamuud oo ka mid ah cuqaasha iyo salaadiinta reer sool maanta ayaa telefoonku wareysta waxaan weydiiyey go-aamada ay gaareen wuxuuse marka hore iiga waramay salaadiintu waxa ay u joogaan iminka deegaankaasi la yidhahdo dhumey
cabdinuur waxaan joognaa meel dhumey la yidhahdo afartan kilomitr ka xigta xagga galbeedka magaalada laascaanood oo aanu muddo ku dhexdhexaadinay laba beelood oo halkaa ku dagaalamay dad badan iskaga dhinteen oo konton gaaraya in badana ku dhaawacneen hawshaasaanu muddo ku dhex jirnay oo aanu dadkaasaanu maarata kala badbaadinayn hawshaasaanu ku jirnay iyadii baanuna wadnaa ayaamahaanan ku dhex jiro halkaa ka wadna shan isin baanu ahayn runtii halka inta ku sirtay shan isin baanu ahayn laakiin midnimada deegaankan oo dhan waa u dhamaydintooda badan oo telefoon tal conferency baanu kuwa dabada jira iyo kuwa gudaha jira baanu ku xidhiirnay garaadkaladan garaad maxamed oo dubal jooga waa la xidhiirnay telefoon baanu arrinta ku weydiinay ugaas cabdullaahi ciise oo turkiga jooga oo xanuunsanayo isaga sidoo kale boqor cabdullaahi axmed carinka oo isla jooga meesha la yidhaahdo garowe iyo garaad masqare dhammaan afartaas oo naga maqan oo aanu telefoonka ku xidhiirnay oo aanu isla ogolaanay iyo shalay halka ku joogna intaasaanu kusoo saaray bayaanka marka go-aankii iyo bayaankii iyo muxuu ahaa ujeedadiis ujeedada laga lahaa waxa ahaa sidaan anaga waxaan ku jirnay hawshaan ogeynta haweenka dabeedna waxaan maqalay arrimo kale oo ku saabsan in maaragtay ay lala tagtay meesha la yidhaahdo caynabo iyagoo daama yidhahdo heshiis baanu la gelaynaa annagoo matalayna goboladaas oo intaan caynabo khaatumo waxaanu la gelaynaa heshiis somaliland arrintaas oo aana waxba ka ogeyn dadkuna aad wax looga soo weydiiyey annaguna aanu hoolayaashii dhaqanka ee reerka ayaanu shirka qabanay sidaa darteed baanu go-aan uga gaarnay maaragta oo aan ummadda u caddeynay inaan annaga waxba ka ogeyn arrintaasina ay tahay arrin aan loo dhameyn annagaan waxba ka ogeyn marka waan waanta nabadeeda khaatumada somalilan ma diidanidina sida loo bilaabay iyo talagelin la-aan unbaa diidan tihiin maya diidada iyo diida la-aanta waxa sal u ah waxa weeye dadku talada siyaasiyadda wada leeyihiin siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo isimada culimada iyo arrin khatara weeye oo masiirkeeda haddii la raacayana waa in loo dhamaadaa haddii aan la raacayna waa waa in loo dhamaadaa oo talada la badsadaa in sahal cid yar ku tagta meeshaas baanu diidanahay annaga haddeer mana dhihin ilowelo lama raacayo mana dhihin waa la raacaya laakiin waxaan leenahay dadka taladan leh sida iyagu rabaan maadaamaan dhaqankii nahay oo aan jajoogahayn oo ay ka fakereen oo ka tasadeen go-aankooda go-aankooda waynu dhacaa marna ma la xidhiirteen qolada caynaba aaday idinka aaday wax ma u sheegteen oo ma tidhaahdeen war talaa la wada leeyahay horta aan wada tashanno waa la hadalay saakadan baanu wada hadlanay cali khaliif waanu wada hadalay garaadka waanu wada hadalay garasaaca garaad cali oo isaguna markii aan aan lagula jirin arrintan maaragtay bayaanka waanu wada hadalay wada hadalna wuu noo socdaa saakadan wada hadlanay waxaan len cali oo arrintan laiskuma ogeyn isaguna waa waa waa uu ka garaabay waanu wada hadlaynaa wixii suuragalana wada hadal baa noo socda lakin go-aan meel kalama anaanigi waxaanu ku yiri nin iyo laba iyo kooxtoona cid kuma matalayso kufaraaq ladaadbay keenaysaa waa in laga bogtaa wixii laga wada hadlayo dadkan aad soo tala gelisaa wixii damcaya kugu soo dhaca waa in ummadda ay u dhantaay oo la wada ogaadaa waa tahay haddaad tidhahdeen marka qolada khaatumo idinka aaday shirkaas caynabonamo matalaan haddaad isimadii beesha tihiin markaa y yaa beeshii matala maya maaha khaatimo lafteeda uma dhamaarin kartan oo de kulligeed ma ay wada raacsanaa dadku khaatimadu dadkoo dhan weeye waa badan hijiro iyo dibadba way joogaan laakiin shaksiyaadka timid unbaa la diidan yahay in lagu tago dad yar lagu tago mahaane inay tala gaadhaan khaatimo tala gaadha oo dadka utamisa lama diidana sirna waa ku baaqlay lagaga badanaya arrintaas oo la isugu yimaado oo marka cid la wada ogol yahay oo magaranaysaa lagu wada kasboon yahay oo cid kastaas ka aragto inay dadka taladiisa gaadho si kastaba ha u aragtay dhinaca doonta ha geysee markii aad tiri maantay cali khaliif baanu la hadalnay iyo garaad jaamac wax arrintaa ku saabsan iyo in wadahadal la isugu yimaado inta wadahadallada caynabo aan ay socdaan oo idinku markaas aad gooni u tashataan ma jireen wax ifaaloo muujinaya sina ma isaga fahamteen wax arrintaa ku saabsan wallaahi arrintu waa arrin qoto dheer weeye cali waa wada hadalnay hadalkiina nooma dhammaan intoodana waanu wada hadlanay telefoon baanu ku wada hadalnay laakiin kafool kafool in wada fadhiisano aan wada hadalno baanu doonaynaa isagaa nala qaad garaad cabdisalaan xasan maxamuud oo isagoo jooga deegaanka dhumay ee sool ee telefoonka iigu warramaya